xiriiro hoose oo la doonayo in lagu iibsado badda soomaaliya ayaa kasoo dhex cusboonaaday ra-iisul wasaare farmaajo iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka qaar ka mid a warbaahinta ayaa hadalkaasi kasoo xigatay sarkaal ka tirsan kuwa ugu sareeya ciidamada badda ee mareykanka ee uu keenay badda soomaaliya kaasoo tibaaxay in ra-iisul wasaare farmaajo uu yahay nin firfircoon oo arrintaasi wax ka qaban kara is-afgaradkana imika la baxnaaninayo arrintaasi waxaa dhagaha u dhigayay aqoon-yahanada soomaaliyeed oo si weyn uga xumaaday waxaana ay ka hadleen saameynta ay yeelan karto iyaga oo fariinna u diray shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanada waxaan kasoo qaadanaynaa caawa aqoon-yahan cabdi maxamed cabdiraxmaan cabdifaaxo waxaa baxay horta wadankan uu dabcan la dagaal iyo wuxuu iskaga jiraa xaalad gumaysi oo dabcan cidna aan ka qarsoonayn cidda iyadu indhaha sideeda uga laabanaysa mooyaane wadankan horaa loo qaybsaday oo reer galbeedku ay u qaybsadeen dhulkan soomaaliyeed iyo dunida muslimka iyo dawladaha kale ee daciifka ee tabardarra hore ay uqaybsadeen markii la qaybsanaya dhulkan soomaaliyada dabcan kun sagaal boqol iyo sideetan iyo labadii sideetan iyo afartii markii africa iyo la qaybsanayo baadhin dabcan maraykanku wuu ka maqnaa marka maanta ayaa waxaa laga yaabaa maadaama uu awood badan yahay sida uu asaga uu sheeganayo dabcan badi ahaana muuqatay inuu kaalintiisii xilligaasi uu ka maqnaa inuu hadda buuxiyo ayaad moodaa inuu rabo hore loo qaybsado dabcan dadku way odog yihiin inay shan qaybood iyo inka badan dhulkan soomaaliyeed loo wada qaybsado qaybna ethoobia la siiyey qaybna faransa la siiyey qaybna kenya oo markaasba la gumaysanaya hore loogu sii daray talyaaniga iyo ingiriiskuna ay labadan qaybood oo kaleeto koonfur iyo qoo yahay oo hore usii kala qaateen waxaa xusid mudan cabdifaaxow iyadoo xilligii isticmaal baa laga soo baxay la dhihi jiray isticmaalka daatadiisa laga soo baxay sanadihii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii iyadoo jiraan dawladii rayadkeed ay jirta ayaa dhulka soomaaliyeed hadda ka hor qayb kamida la bixiyey oo jaziiradahan soo qatra la yidhaahdo oo ku yaala maxayd badan weyn oo hindiya dhexdeeda gacankan goordafay la yidhaahdo oo goboladan waqooyi bari ee soomaaliya ayaa sanadihii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii hadda ka hor ingiriisku ay u gacan geliyeen dalkan yeman inkastoo yeman dal muslima uu yahay shacabkeedi iyo dadkeeduba oo markii diin ahaan la yidhaahdo aan wax farqigi jirin haddana iyadu naqshada ay reer galbeedku rabaan ama jugraafi ahaan habka ay iyagu rabaan inay dadka isugu ridaan ama ay meeshii maslaxadooda ay umaleeyaan ay qaybba mar dal raacinayaan waxa weeyaan taasina horey ayay u dhacday iyadoo dawladii wax dawlad lagu sheegaya ay jirto oo dawladii rayadka ay jirto kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ayaa jaziiradan soo qatra la siiyey dalkan yeman oo dabcan hadda goordafay waxay u jirtaa masaafo aan aada iyo aada u dheerayn oo boqol afartan iyo sideed mayl taqriiban oo u dhiganta laba boqol iyo afartan kilomitr ayay goordafay gobolkan waqooyi bari badda ayay gudaheeda jirtaa baddan weyn ee hindiya yemanna way ka fogto aad bay uga fogto dabcan waa dhul soomaaliyeed sida jugraafi ahaan markii aad fiiriso aad aada u dareemayso maxaa jira yeman waxay ka fog tahay shan boqol oo mayl halka soomaaliya ay ka fog tahay boqol iyo afartan iyo sideed mayl oo keliya ay ka fog tahay oo u dhigantay dabcan yeman sideed boqol oo kilomitr ayay dalka yeman kasoo fog tahay gudaha soomaaliya ama badan weyne hindiya ee soomaaliya soo jirtaa dabcan ujeedo marka isticmaali oo reer galbeedku ay lahaayeen ayaa hadda ka hor faran aan dhehe britain ay horey u bixisay dhulkaas soomaaliyeed haddana maraykanka ayaa marka maadaama uu maqnaa xilligaasi oo awoodiisu ay ka maqneed markii la qaybsanaya dhulka ayaad moodaa kaalintiisa hadda inuu muujinayo oo dhulkan soomaalida oo qayb kamid a hadda ka hor horey kenya loo siiyey ayuu rabaa inuu qayb kale haddana oo badda kusii daro dabcan waan dhegeysanaya idaacadaha maalmahan waan la socday si xoogle ayaan u mutaabacaynayay an xaaladahaasi ula socday waxyaabaha yaab kale marka cabdifaaxo waxa weeyaan jamaalkan maraykanka oo badda jooga uu sheegayo waxaan hubinaynaa ayuu yidhi in dhulkaanu ama baddan aan rabnay in hawlaa laga fuliyo inay kenya leedahay in soomaaliya leedahay in aan hubina ayaan rabnaa ayuu leeyahay marka ma qof xoolihiisu aysan u tirsanayna dee dabcan ma jiro soomaalidu waxay ku mahmahaan xoolo rag farana ka tirsan feerana ka xisaabsane dhulka soomaalidu wuuna wada xadidan yahay inta masaafadiisu iyo inta kilomitr iyo inta mayl ee uu yahay iyo inta taake uu yahayna waa la yaqaan aqoonyaanka soomaaliyeed iyo dadku kulli waa ay wada garanayaan marka ujeedada uu ka leeyahay taasina dabcan waa mid indho badan lagu qalday saasay ila muuqataa sidaad la socotid heshiiskii lagu iibsan lahaa badda soomaaliya wuxuu fashilmay sanadkii aynu soo dhaafnay marka haatan in ra-iisul wasaaraha iyo wadamada doonaya iibsiga ay soo cusboonaysiiyaan oo ay ku dhiiradaan maxaad isdhihi kartaa sabab ay u tahay
horta wadankanba barnaamijyada siyaasadeed iyo kuwa ka socda oo dhan dhammaantood un waa faragelintaas reer galbeedku ay wadaan oo maraykanku hormoodu ka yahay marka meel gacantoodu ay gaarto ayay markasta rabaan inay barnaamij ka fuliyaan marka dabcan farmaajo hadda waxaa loo soo dirayna waxaad moodaa inuu maaragtay dadkii la carbiyey oo xooga loo soo carbiyey nin kamida inuu yahay dabcan laakiin waxaa xaqiiqa ah in farmaajo meesha uu yimid iyo meesha hadda loo magacaabay iyo waxaan xukuumadda iyo dawladda lagu sheegayaa dabcan in aysan suuro geli doonin in lagu xalaalaysto wax dhulka soomaalidu uu leeyahay laakiin waxaa muuqata in dad lasoo tarbeeyey uu yahay oo hadda uu uhaliilayo maraykanku inuu farmaajo fuliyo isagoon ba isagii la ansixin oo groupkii meesha u fadhiyay aysan u ansixin inuu ra-iisul wasaare noqdo iyo in kale toona ayaga agtooda ciddiiba ictiraafsan in uu rabo inuu xilligaas ka horba maaragtay sii sii bixiyo dhulkii ayuu rabaa maraykanku dabcan sida muuqata farmaajona meesha uu yimid de waa meel bakti yaal meel bakti yaalana dabcan waxaa yimaada un aada iyo inta baktiga cunta ayaa timaado oo waxaa jirta shicir nin carbeed uu tiriyo alcajiib ah uu leeyahay ida kana alguraabu daliila qawmin sayahdihim dariiqa alhaalikiin ciddii tuke tuke waxaa la yidhahdaa bahal baktiga cuna marka ciddii tuke madax ka dhiga tahay meel baktiyaalo meel aan ahayn ma geynayo waddo lagu dhamaaday unbuu tuka ku geynaya marka farmaajo in uu maanta u haliilo ama lasii hordhaco iyadoo ba sigii la ansixin in dhulkii soomaalida qaybtii kasoo hartay loo gacan geliyo kenya iyo iyo dawlado kale in usii hordhaco dabcan waa qof aan markiisii hore xalaal quudanaynin xalaalna aan u socono tukaas oo kale taa sanadkii hore markii uu fashilmayey qorshaha lagu iibsan lahaa badda soomaaliya waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa axmed walad cabdalla marka in haatan aysan jirin cid dhexdhexaadin ah oo ay si toosa u xiriirayaan ra-iisul wasaaraha iyo wadamada arrintaasi daneynaya maxaad ku sifeyn kartaa hadda farmaajo waaba nin americana wey barnaamijkana maraykan baa wada farmaajona waa nin americana marka wax isku dhawaadi iyo wax la kala fogaado meeshaas marka ma yaalaan nin americana iyo nin americana cid u kala turjumaysa ay dabcan awal aysan jirin marka inay isku dhawaadaan marka aada iyo aad bay u muuqanaysaa qorsho walba oo noocan ah marka mas-uuliyiinta dowladda iyo wadamada caalamka ay isku afgartaan waxaa loo soo bandhigaa baarlamaanka oo ansixiyo haddii la afgarto inkastoo qorshihii hore ay diideen oo ay ansixin waayeen kadib markii xaaladda lala socodsiin waaye marka haatan maxaad ka filan kartaa baarlamanka iyadoo la eegayo way aragnimada ay qaateen qoladii fashilantay iyo ra-iisul wasaarahan cusub
waxaa bidhaamaya filipino nimankii baarlamaanka lagu sheegayo meesha fadhiya oo hadda ka hor diiday dabcan u maleyn maayo inay u diideen dana soomaaliyeed waayo dambiyo ka waaweyn oo ay galeen oo hadda meesha la fadhiyaan oo soo gelitaanka etoobiya iyo kuwan hadda dadka shacabka baabiinayo oo meesha ay ku dhegaysanayaan oo ayagu ay hoos fadhiyaan dambiyo qaybtaas dhulka ay horu bixiyeen lamida ama dambiyo kale oo kasii waaweyn oo malaayiin iyo boqolaal kun oo dad oo soomaali ay iyagu gacantooda iyo qalinkooda ku laayeen marka qole xurmale dabcan maaha inkasta oo ay diideen oo ay nuqdo ijaabi ay iska tahay sideeda inay diideen inay ansixiyaan ama ay saxeexaan in la bixiyo qayb dhulka kamid a haddana laiskuma hadlayn karaa iyagu inay haddana diidi doonaan laiskuma hadlayn doono waayo waa dilaaley dilaaleyna meeshii maslaxa ay ka galanta ayay raaci doontaa aada isugu hadlayn dooni mayno dabcan inay ay diidi doonaan laakiin inay diideen kal hore nuqdo ijaabi ay ahayd dabcan sanadkii hore markii uu fashilmayey qorshaha iibsiga badda waxaa la adeegsanayay xeelado kala duwan oo ay ka mid ahayd in kenya dhulka maqan la baarayo in qaramada midoobay ay codsatay amaba amar ay ku bixisay in wadan walba baddiisa loo cabiro iyo waxyaaba noocaas ah marka maadaama dadka arrintaasi ay way aragnimo ku qaateen oo shacabku ay barteen ma ku muuqataa in arrintaasi xeelado kale oo taa ka duwan loo isticmaali karo
horta xeelada waa imaan karaa dadku hadday muslacsan yihiin oo annaga hadda ciidan bad iyo ma qabno ama maraakiib ama doomo badda noo ilaaliya dabcan ma qabno marka ayagaa jooga maraykanka iyo reer galbeedku ayagaa xeebihii jooga waxyaabaha laakiin yaab kale waxa weeyaan waa la hubinaya maxaa la hubinaya dhulka soomaalida tiradiisa iyo masaafadiisa iyo masaaxadiisa nin walba xoolihiisa waa uu yaqaanaa sidii aan hore u sheegay tuugma xado ayay tirahdaa soomaalidu markii tira ay hubto masalan haddii toban kun laguu dhiibto inay tiraash toban kun tahay qofkaan haddii uu hubo waxay tidhahdaa markay hubaalkeeda ka hadlayaan tuugma xawal tiraash inay toban kun tahay haddii aad kun ka qaado sagaal inay tahay waa la hubayaa dhulkan waa la hubinayaa hadda laleeyahay waxaa qiqaa masalan dhulbaraha maraa magaalada intaysa leehada sanguni oo waqooyiga magaalada kismaayo ku taala dhulbarahaas ama khadkan isdawaan la yidhaahdo dhulka soomaalidu wuxuu ka xigaa dhanka koonfureed darajada ay jugraafiyiintu yidhaahdaan laba darajo ayuu ka xigaa dhanka koonfureed baduna waxay ku aadan tahay marka darajadaas lafteeda ayay ku aadan tahay oo toos loo gelayaa markiiba taas laga hadlayo iyadoo dhul kale uu kenya kaga sii maqan yahay laakiin qaybtan hadda sabanka loo yaqaano ama tirada toddobanka toddobada u eg marka la xisaabinayo darajadaas labaad oo dhanka koonfureed ka xigta khadka istiwaha la yidhaahdo ama dhulbaraha la yidhaahdo oo magaaladan sanguuni ee ku taalla waqooyiga magaalada kismaayo mara ayuu dhulka soomaalidu qaybta sabanka ku eg tahay marka waxa la hubinayo oo oo oo haddeertaan la ogaanaya maxay tahay filibino ugu dambayntii adiga oo mahadsan maxaa shacabka soomaaliyeed kala gudboon arrintan ah in la iibsado badda soomaaliya shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa iyaguna ay ogyihiin iskumana aanay hadlayn jirin hadda kahor haddana isku hadlayn dooni maayaan nimankan meesha fadhiya oo oo dulaaleyda ah dhulkooda saas xalaal ku noqon maayo oo haddii uu gacan kala galo saas xalaal ku noqon maayo waxa weeyaan nin weliba xoolihiisa waa u yaqaanaa soomaalidu waxay talaa xalaal iyo nin leh aragga ayaa ka dhexeeya maalintii awoodooda badeed ay u suura gashana ayaga ayaa ku filaan doona ilaah idankiis haddana waa ay og yihiin inta dhulkooda uu leegyahay waa ay og yihiin laakiin waxaan u sheegi lahaa oon ku baraarujin lahaa dadka soomaaliyeed in aysan barnaamijkaas asaga ah oo dhulka soomaaliyeed maantana lagu bixinayo hadda ka horna dad soomaaliyeed ayaa waxay joogeen markii dhulka soomaalida la qaybsanayay mana aysan dagaalamin kuwa ayaa dhulka markii la qaybsanayay kuwii isticmaalka la dagaalamayay kuwa ayaa mishaxaabinayay oo la dagaalamayay oo kasoo horjeedo masalan sayid maxaa cabdillah xasan iyo raggii kale oo dagaalamayay xilligaas isticmaalku markuu dhulka qaybsanayay dad soomaaliyeed unbaa maaragtay lugta jiidayay oo iska dhigayay inay ama culimo yihiin ama ay yihiin wadaniyiin yihiin ama ninkan uu qaldanya iska dhigayay maantana halkii ayay taagantaha taariikhdu dib ayay isu soo celisaa waxaa la yidhahdaa taariikhdu yuciidu nafsa maantana meeshii ayay taagan tahay marka ayaan lugta la jiidin ayaan kula talin lahaa dadka soomaaliyeed dadka dhulka difaacaya soomaaliyeed oo isticmaalka la dagaalamaye hala dagaalamen isticmaalka iyo dadka dhulka soomaaliyeed bixinaya hala dagaalameen oo indhahooda halkaa ku jeestaan ayaan kula talin lahaa dadka soomaaliyeed